mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ee dowladda jubbaland oo hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane xareed kalays cabdi ayaa kormeer shaqo ku tegay saldhigga booliska degmada dhobley iyo sidoo kale goobo kale oo qorshuhu yahay in laga dhiso xarumaha u adeega bulshada inta uu socday kormeerka waxaa qayb ka ahaa taliska booliska degmada dhobley saraakiil ka socotay taliska booliska jubbada hoose xubno ka tirsan ururka haweenka iyo dhallinyarada iyo sidoo kale qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda amniga jubbaland ujeedka kormeerkan ayaa ahaa hubinta diyaargarowga xarumaha bulshada loogu talagalay si loo xaqiijiyo in adeegyada la qorshaynayo ay si toos ugu adeegi doonaan shacabka degmada dhobley iyo nawaaxigeeda kadib markii uu soo dhammaaday kormeerka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga jubbaland mudane axareed kalays cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga degmada wuxuuna sheegay in kormeerkan qayb ka yahay dadaalada wasaaradda ee lagu xaqiijinayo amniga iyo adeegyada bulshada isagoo xusay in wasaaradda ay ka go-an tahay inay dhisto xarumo casri ah oo bulshada si hufan ugu adeega waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta aan soo kormeernay sahan aan ku samaynay xareeyaha booliiska ay degan yihiin waxyaabo badan oo wanaagsanna waan aragnay waxyaabo kagaabisna wuu jiraayo wixii kagaabis ahna kollow hadde si hoose baan usoo gudbin doonaa insha allah haddi ilah yaraado waxaa noo suuragalay inaan tagnay xarumo badan oo booliiska ay leeyihiin kaasoo macnaha loogu talagalay in laga qabto howlo badan howlahaasoo ay quseeyaan bulshada noocyahada kala duwan waxaana nala socday oo nala shaqaynayay taliyaha booliiska afhayeenka booliiska jubbaland waxaa kaloo nala socday tababarayaasha booliiska jubbaland ururka haweenka dhallinyarada odayaasha inta waa ka koobnaa macnaha socodkeennii waxyaabo badan oo wanaagsanna waan aragnay insha allah laakiin waxaan doonaynaa in waxyaabo badan oo iyadana in laga dadaalo oo la sameeyo loo baahan yahay waxaa ka mid ah hadda barnaamijka aan u soconno la yidhaahdo physical assessment ee sahanka ah waxaa la rabaa meel xarun ah oo la sameeyo xaruntaas oo lagu sameynayo xarada booliiska gudaheeda lagu sameynayo xaruntaas marka waxay ka shaqayn doontaa waxay ka shaqayn doontaa in inay la tacaasho daacadiyada dhaco ama dumar ha ku dhaco ama rag ha ku dhaco ama si kaleba ha ku dhaco ama sharci kale oo la jebiyo ha noqoto waxaa la doonayaa in la helo xarun ku dhex taallo booliiska ee ka shaqayso maxay aheedee ka shaq labaatan iyo afar sac shaqayso xarintaasoo la heli karo xilli kasta xilli kastoo bulshada ay u baahato inay soo inay adeegga loo fudiyo loo fuliyo in la helo marka wax wanaagsan baa noo soo qabsoomay howlo kaloo badan oo aan qaban doonana waa jirtaa insha allah waa hoosh way sii socon doontaa waxaa ku xogaa consultation oo ku xogaa oo si looga doodo meesha xarunta ay ku habboon tahay inkastoo laisku wada raacay ama uma garanaysaay laisku raacay meelaha dadka jilacsan ay joogaan in xarumahaas laga furo si adeega iyo socodkooda maaragtay u yaraado oo maadaaman ayna haysanin wixii tasiilaad ay ku bixi lahaayeen ama ay transport baawur ay ku raaci lahayen maadaama aanay helaynin adeega in dadka barakacyaasha iyo dadka maaragtay qaxootiyada kasoo noqda oo intaa maxay aheeday ritaaniiska la yidhaahdo in macnaha meelaha ku dhow in lagu sameeyo marka waa arrin wanaagsan baa noo qabsoontay insha allah waxaan filaynaa barnaamijkan inuu wax badan bedeli doono isbedello badan oo wanaagsan inay imaan doonaan baan filaynaa insha allah waxaan aad ugu mahad celinayaa taliyaha booliiska akhyaartii kale oo nala socoto inta aad baan ugu mahad celinayaa nidaamka iyo maaragtay dowladda waxaa la doonaya annaga inaan ka shaqaysano cid noo maqan oo nooga shaqayna ma leh waddankeenna annagaa la doonaya in dib u dhisno haddii ilaah yidhaahdo marka wanaagga iyo iyo maaragtay wada shaqaynta wanaagsan inaan samayno oon ku dadaalin haddi ilah yaraado dumarka iyo gabdhaha ururka habeenkana aad baan si gaar baan ugu mahad celinayaa waa xibnaha aadka muhiimka u ah oo maaragtay dowlad dhiska iyo maaragtay wada shaqaynta iyo wanaagga inta badan ka shaqeeyo aadaana ugu mahad celinayaa